أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah urur galeedka midowda yurub oo sheegay in qarashkii ugu dambeeyey uu ku bixinayo howlgalka kufaarta admis ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo xiisado colaadeed oo laga dareemayo deegaano ka mida waqooyi bari soomaaliya haddaba maxay salka ku hayaan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku dhegaysan doontaan kataa'ib al ikhbaariyah oo maanta baahiyey muuqaallo kala duwan gurmadkii maaraynta fatahaadaha iyo ceel riig ah oo laga qoday deegaan ka mida wilaayada baay xaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo qaybta labaad codadka munaasabadii shahaadooyinka lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay daraasadda macadka qur-aanka ee imaam sakhaawi maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee loogu yeero puntland oo qaadacay shir uu isugu yeeray madaxa kooxda ridada soomaaliya xilli khilaafaadka ka dhexeeya cadowga uu cirka isku sii shareerayo xubintii hadalhaynta iyo wixii kale ee soo kordhaa ayaan barnaamijka ka marnaan doonin bashiir muxyidiin iyo ismaaciil salaad ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo bartayna life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa urur gaaleedka midowda yurub ayaa sheegay in qarashkii ugu dambeeyey uu ku bixinayo howlgalka kufaarta admis ee soomaaliya iyadoo sidoo kale maamul goboleedka ashaadala dirirka ee loogu yeero puntland uu qaadacay shir uu isugu yeeray madaxa kooxda ridada soomaaliya qodobadaasi waxaanu ku eegeynaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen bashiir muxuyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad umahadsan tahay walaalka faysal mahad soomaali ee xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ugu horeyn waxaan caawa ku eegi doonaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegraamka waxaan ka soo qaadanay howlgalladii ugu dambeeyey weerarada mujaahidiinta ee ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan shabeellada hoose oo lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad kirdada oo dhimasho iyo dhaawac ka dhashay iyo weerar ka dhaca gedo oo lagu bartilmaamaysaday maleeshiyaad kirdada iyo weerar ciidamada mujaahidiinta ee ka fuliyeen gobolka gaarisa markan waxaan soo qabanayaa barta uu aalad telegraamka uu ku leeyahay kanaalka wararka ee kataab ikhbaariya maanta faysalow waxaa lagu baahiyey ee muuqaalka qeybta sagaaliyo labaatanaad gurmudka dadka ay saameeyeen fatahaadaha tabarucaadka madaarista degmada jilib wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe markan waxa aan soo qabanayaa walaalka websaytka soomaaliya meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino dhowr ah ayaa maanta websaytka lagu daabacay waxaan ka soo qaadanaynaa ururka midowda yurub oo sheegay in qarashkii ugu dambeeyey uu ku bixinayo howlgalka atmis ee soomaaliya xil uu wakhtigii kasii idlaanayo ciidamada shisheeye afrikaanta ee atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayay dalalka reer galbeedka ee maalgelinaya duulaanka ka sheeganayaan hoosudhac dhaqaale ururka midowda yurub ee marka magaciis lasoo gaabiya loo yaqaan a u ayaa ku dhawaaqay in ay lacagihii ugu dambeeyey ku bixinayaan taageerada waxa loogu yeero howlgalka atmis ee soomaaliya guddiga siyaasadda iyo amniga ee taabacsan midowda yurub ayaa kulan uu yeeshay ku ansixiyey in lacag dhan toddobaatan milyan oo dheeraad ah la siinayo howlgalka atmis taasoo qayb ka ah gunadii ay siin jireen ciidamada afrikaanta ee jooga soomaaliya dhinaca kale ururka a u ayaa sheegay inay lacag dhan afartan milyan oo yuuro ay ku bixin doonaan taageerada maleeshiyaadka dowladda si ay ugu iibsadaan hubka iyo agabka ay ku dagaalamaan ee aan dilaaga ahayn ururka midooda yurub ayaa toddoba iyo tobankii sana ee lasoo dhaafay laba dhibic toddoba bilyan ku bixiyey duulaanka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse ciidamadaas ayaa dabayaaqada sanadkan isaga huleelaya dalka iyaga oo aan xaqiijin hadafkooda oo ahaa inay baabi'iyaan awoodda jihaadiga geeska afrika iyo inay dalka ku faafiyaan nidaamka dimuqraadiga ah ayna la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka shabaab almujaahidiin ayaa iyadoo ka awood badan sidii ay ahayd sannadii labada kun iyo toddoba waxa ay ka talisaa gobolo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoona halgankeeda jihaadka ku fidisay qeyba ka tirsan geeska afrika walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid ah marigaha islaamiga warbixinada ugu muhiimsan ee maanta lagu qoray waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo waqooyi bari ee soomaaliya dhaqdhaqaaqyadan ciidan ee iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa deegaanada ay isku horfadhiyaan maleeshiyaadka maamulka shaadadirirka ah ee somalilan iyo ku warjada ee isugu yaro s c kaatumo labadan maamul ayaa ciidan dheeraad ah kusoo daabulaya deegaanada ay iska horfadhiyaan ilaa saddex deegaan halkaas oo la keenay ciidamo fara badan iyadoo ay dhici karto in dhinacyada ay fooda isdaraan buqdharkeyn oo qiyaastii boqolideean kilomitr u jirta magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool ayaana ka mid ah goobaha ay dhaqaaqyada ciidan ka socdaan deegaanka oog oo ay marto wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka burco iyo laasacaanood ayaa lasoo wariyey in laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo iska soo horjeeda maamulka ashaadadirirka ah ee somalilan ayaa sanadkii hore xoog looga saaray deegaano badan oo dhaca gobolka sool oo ay ugu horeyso magaalada laasacaanood maamulka muuse biixi ayaa tan iyo xilligaas wado dhaqdhaaqyo uu ku doonayo inuu kusoo ceshto deegaanada gacantiisa ka baxay faysalow markan haddaan soo qabto wakaaladda wararka ee shahaada ay ka faalooto arrimaha bariga afrika warbixinada ku qoran waxaa ka mid ah hoosu dhac ku yimid beerashada qamadiga hal sano oo dagaal uu ka socdo dalka suudaan warbixinta ayaa lagu sheegay in boqolkiiba afartan uu hoosudhac uu ku yimid beerashada qamadiga ee dalkaasi majaalka waxbeerashada oo hoosu dhacay ayaa ka mid ah dhaqaale la-aanta soo wajaday dadka ku nool dalka suudaan siddeed iyo toban milyan oo suudaaniyiin ah ayaa wajahaya cunto yari sida lagu sheegay warbixinta hal sano oo dagaal ah kadib waxaa laga deerinayaa xaaladda dalkaas iyadoo shan milyan oo suudaaniyiin ah ay qarka u saaran yihiin macluul markan waxaan soo qabanaya walaalka websaytka idaacadda islaamiga ee alfurqaan warbixino dhowr ayaa lagu qoray waxaana ugu muhiimsan puntland oo diiday ka qaybgalka shir uu iclaamiyey xasan sheekh qoraal ka soo baxay kooxda muqdisho lana gaarsiiyey warbaahinta ayaa madaxda maamul goboleedyada loogu baaqay inay ka soo qaybgalaan shirka golahooda tashiga oo ka furmaya muqdisho wasiirka warfaafinta puntland ayaa sheegay inaysan ka qaybgeli doonin shirkaas oo lagu wado inuu dhaco inta u dhexeysa labaatanka ilaa kow iyo labaatanka bishan abriil labada kun afar labaatanka maxamuud ciidi dirar ayaa sheegay inay weli ku taagan yihiin go-aanka ay xiriirka ugu jareen dowladda islamarkaana aysan ka qaybgelin shirka ilaa kooxda muqdisho ay ku soo laabato waxa uu ku tilmaamay xeendaabka dowladnimada puntland ayaa ku celisay inaysan aqoonsaneyn kooxda xasan sheekh maadaama ay ku eedeeyeen inay meesha ka saareen dastuurka ay ku wada shaqaynayeen aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsan tahay faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ay ku xiriirto ee hadalhayn xooggan ee cara ka dhaliyey fal uu ku kacay xildhibaan ka tirsan dowladda kaafiradda ee kenya oo xadgudub u geystay gabar soomaali ah muuqaal la baahiyey ayaa waxaa ka soo muuqanayay mas-uulkan kenyaanka ah oo ku xadgudbaya gabar soomaaliyeed isagoo si qasab ah isugu dayaya in ay laabta geliso iyadana ay ka biyodiiday arrintan ayaa waxaa si aad ah uga carooday muslimiinta soomaaliyeed iyo kuwa ku nool gudaha dalka kenya waxaa maanta baraha bulshada ee kala duwan si gaar ah baraha ay isticmaalaan kenyaanka iyo soomaalida hadalhayntan ay ka ahayd mid aad u ballaaran bulshada soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyey falkan guracan waxaana aaraadooda ka mid ahaa aan eegna qaar ka mid ah dadka ka falceliyey falkan guracan mid ka mida waxa uu leeyahay waa gudnimo haysta soomaalida gumaysiga gacanta ugu jirta weli qof kale ayaa isagana leh dulinimadaas waxaana baday siyaasiyiinteena saa iyagiiba kenyaatiga gaalada ah maryaha u xira sababtaas ayayna gabdhaheena ugu dhiiranayaan nin kale ayaa waxa uu leeyahay waa sababta ay diinteena suuban ee islaamka ah ina farayso in haweenkeena guryahooda ay ku nagaadaan bal suurayso ninka sidaa meesha babliga ah ugu gafaya gabadhan xijaaban qof kale waxa uu leeyahay inna lilaah xildhibaankii baa noocan kuwo kale maxaad u malayn lahayd ummadda gumaysi caadi ah ayay ku jirtaa sharaf xumo ayay nagu tahay wallaahi soomaali oo midaysan insha allah faysal oo xubintii hadalaynta warbaahinta caawa inaga intaa
لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirna halkuu idinkaga imanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta alaqsa ismaaciil salaad ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddaan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaay duqeymo ka geysteen magaalada khaza waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxaay sheegtay in yahuuddu maanta keliya khaza ay ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya konton iyo lix ruux halka ay ku dhaawacmeen siddeetan iyo sagaal kale oo filistiiniyiin ah goobaha yahuuddu ay duqeymaha ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda annusayraad mandiqadda rafax xaafadaha xayi zaytuun iyo xayi shujaaciya iyo sidoo kale qayba ka mid ah xaafadaha dhaca waqooyiga magaalada khaza goobaha yahuuddu xasuuqyada ay ka geyseen waxaa ka mid ah mandiqada nusayraad halkaasoo lagu soo waramayo in dad shacab ay ku shahiideen sida ay baahiyeen warbaahinta muuqaalo ku aadan dadka shuhadada iyo dhaawaca oo laga daabulayo goobaha xasuuqyada yahuuddu ay ka geysteen sidoo kale xaafadaha dhaca dhinaca waqooyi ee magaalada khaza ayay maanta yuhuuddu gumaad ka geysteen waxaana halkaa ku shahiiday dad fara badan oo filistiiniyiin ah haddaba intaan ka bixin gumaadka yahuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee ka dhanka shacabka muslimiinta reer khaza waaxda caafimaadka khaza waxay sheegtay in tirada dadka shuhadadu ay iminka marayso soddon iyo saddex kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal ruux halka dhaawacana uu marayo toddobaatan iyo lix kun lix boqol lixdan iyo afar ruux oo filistiiniyiin ah markan aan eegno halkii ayay maraysaa khaswada duufaanta alaqsa ee ka dhanka ah yuhuudda xoogaga muqaawamada reer falastiin ayaa waxa ay sheegeen maanta inay weerar sawaariiqa ku qaadeen saldhigya yahuuddu ay ku lahaayeen magaalada khaza gaar ahaan deegaanada yahuuddu ay xooga ku haystaan ee gaalada yahuudda lagu deegaameeyey yahuuddu waxay maanta oo arbacaha qirteen in duqeymahaasi sawaariikhda ah ay ku dhaawacmeen siddeed iyo toban gaal oo yuhuud ah oo afar ka mid ah xaaladooda caafimaad laga dayrinayo muqaawamada ayaa sidoo kale waxaay soo bandhigeen muuqaalo ay ku soo gudbinayeen weerar sawaariikha ay ku qaadeen yuhuudda sidoo kale xoogaga waxayska caabinta reer falastiin waxay sheegeen in qaraxyo ay la beegsadeen gaadiid yahuud ah sida muuqaalo maanta ay baahiyeen ay ku soo bandhigeen waa hagaag xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa nagayntaa
كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa tahay dhegaystayaal markanna jubbada dhexe intiinii xalayna la socotay waxaan baahinay qaybta koowaad codadka munaasabad lagu soo gebagabaynayay daraasaddii macadka qur-aanka ee imaamu sakhaawi caawa insha allahu tacaala waxaan soo gudbin doonnaa qaar kale oo ka mid ah kelimaadkii munaasabaddaasi laga soo jeediyey ugu horeyn waxaad dhegaysan doontaan maamulaha macadka sakhaawi oo sharaxaad ka bixinaya durusihii kala duwanaa ee macadka uu bixinayay iyo marxaladihii kala duwanaa ee macadka uu soo maray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى أياه محد ألينينا خير كان يو نعمون كان فربضن ونو سورة قليي رنتي ما توحى جوبنا فرحات آت آت أوين هدي أن هاي بحثة خير سخاوي وهن صومرتي مر أنفوين حفلة دي افتتاح وأحيد معد كان الإمام السخاوي ولاية جوبا الإسلامية حين ذاك أو هذا أي تهاي ولاية جوبا الوسطى في محافظة جلب آه بعد مسافة قصيرة أو أفر سنوها كير الله سبحانه وتعالى وها نوسور تقليي خير كان إيو ناقان أتو جيدان معدك وها لأساسي كن أفر بول أفرتن يولبضي bishii muxaram kowdeeda asbaabta keentay in la furan waxa ahayd waa tan aan maanta joogno aan u jeedno oo sidan oo kale in lasoo saaro dad quraa oo mucalimiin iyo mucalimaad ah ay ugu filnaadaan dadka ay joogaan walaayaadka islaam si ay ugu maarmaan waxbarasho in meelahaas looga dooninin oo saqrigan qiraa'aadka ah ay u buuxiyaan ahdaaftaas ayaa loo aasaasay ay ka mid ahayd maantana runtii waxaan dhihi karnaa waa dufcadii ugu horreysay ama himaartii ayaa noo bilaawtay sakhaawi looga fadhiya intaas oo dhan hadda kadibna waxaan rajaynanaa insha allah sanawaadka soo socdaan in dafcaadka sidaas ay ahaan doonaan iyo kuwo ka badan cadad ahaan intaas allah subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan shalay waxaa joognay meel u dhow sifir markii la furaay macadka alimaamu sakhaawi waxaa lagu furay mucalimiin laba mucalimiin bes labadaas oo ah midna mudiir midna musaacid u ah haddina isla ayaga le mucalimiin ah oo labada gelin la shaqaynay khamiis iyo jimco sidaas oo kale laakiin maanta allah subxaanahu watacaala waxaa maxadiisi ah in mucalimiin intaan aada u jeedaan iyo gabdhahan ay yihiin mucalimaad intaan inka badan haddana sii jiraan xagga oo dufcadii ku xigday muddii saddexaad ay oo dhan oo macalimiin ay noqon karaan hadda xaaliyan taas nafteed waa allah subxaanahu watacaala waa uga maxad celinaynaa sidaas oo kale ahdaaftiis waxaa ka mid ah in cinaayo lagu sameeyo qur-aanka kariimka ah iyo culuumtiisii oo barasho iyo camaliyan si guud ahaan sidaas oo kale waxaa ka mid ah alqur'aan waa culuumuhu in nashri lagu sameeyo walaayaadka islaamka oo dhan la wada gaarsiiyo intaas kadib bacda fatra qasiira waxyaabaha hadda ardadan ay qaadan doonaan iyo muddada ay kusoo mareen marka la fiiriyo waxaa la dhihi karaa waa muddo aada aada u yar haddii loo fiiriyo magaalooyinka kale waxaan maanta ay qaadan doonaan alqaraa'aat alcashr oo ijaasooyinkoodii in la siiyo muddadan yar afar sano ka yar waxaa laga yaabaa axyaanan inay dhacdo meelo kale afar sano iyo shan sano arriwaay keliya in ardayda duultaagnaadaan taas nafteed allah subxaana watacaala waa uga maxad celinaynaa oo furastaas oo nicmooyinkiisii ah معهد الإمام السخاوي منهج كيسي طبعا وسداس القرآن وعلومه تخصص أهان وقراءات عشرة هاين دروس فربضن علوم القرآن كم يتأه أيا لو قاتي وحن لنا هاي أرضنا المتخرجين تأه هنيئا لكم أيها المجازون والمجازات بانضمامكم إلى هذه السلسلة النيرة التي تنتسب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة سبحانه وتعالى معك الإمام السخاوي سداد ولا عليه هرين وشيغين وحوليه فرعي كلا وتنهد عن جون جلب سجود أن أرضي معانك أنا وشيغين مديرك لو بقول كنت أني سده أرضي dhinaca kale walaayata shabeelle sufla ardada joogta ayagan waa laba boqol walaayada baay fii muxaafadati fulay ayagan ardadooda guud ahaan waa boqol iyo siddeetan ardada guud ahaan hadda joogan sakhaawi waa lix boqol iyo soddon arday iyo afartan iyo saddex hadda ah mutakharijiin oo maanta xafladood loo fadhiyo intaasna allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaan rajaynana allah xaggiis ka rajaynana in uu gaari doono macadka uu noo gaarsiiyo walaayaadka kale noo hareen sidaas oo kale ayagan u rabaan in la gaarsiin doono maanta xafladeeni waxay ku tacalluqdaa ardadan mutakharijiinta ah qof walba ayaga ka mid ah in qur-aanka kariimka ah uu akriyay macallimiin ku cardiyay baniin iyo bannaad guud ahaan qiraa'aadka cashrada ah ay ifraadna ay ku akriyeen khatmaad fara badan ay sameeyeen sida shaadibid oo kale kulligoodii cardi way ku sameeyeen kun boqol toddobaatan iyo saddex qof ma jiro ilaa hal fidhi ayaa ku akriyey manduumatu dura u cardiyeen kulligood tuxfatu ladfaal iyo matnuljazariya sidaasoo way cardiyeen waxyaabaa marka ijaazad u heliy waxaa ka mid ah qur-aanka xaggiis shaadibidu ijaazadeeda iyo tuxfatu ladfaal iyo waljazariya saddexdaasna way sii qaadan doonaan insha allah annaga ka macallimiin ahaan macallimiinta reer sakhaawi macallimiin oo hadda meesha joogta ardadaan macallimiin u ah toddoba macallin taqriiban ayaa lagu cardiyay qur-aanka magacyadoodin insha allah waa sheegi doonaa ardadan sidaas oo kale ka ijaaz ahaan annaga mar hore ijaazaynay qof walba khatamad markuu nagu sameey mar walba qaraa'ada u dhammaatay waa sidaas ayaa ku ijaazaysanaa laakiin maanta waxaan rabnaa in intaan muslimiin ah waalidiin iyo mas-uuliyiin iskugu jiraan hortooda in aan ku siino ijaazadii sanadkeeda oo idinkoo markaato ka ah dadkan in la ijaazeeyey oo qur-aanka kariimka ah loo ijaazeeyey oo mucallimiin iyo mucallimaad ay yihiin taas ayaa ugu weyn maanta xafladeeni insha allah ijaazadana sidii hadda macallinkeeni noo sheegay waa abtir oo xag qur-aanka xaggiisa ardaygan laga bilaabo hadda meesha joog maanta magaciisii macaalimkiisii macaalimkiisii kale ilaa laga gaarayo nabigayni sala allahu calayhi wasalama isagana can jibriil jibriilna can rabbi alcizati jala jalaaluh marka maanta waxaa markaad ka ahanaysiin ardadan in abtirkoodii la siin doono oo ah sidaas runtii dadku ay ku farxaan qofka markii abtirkiisii nasabkiisii qof sharaf la meelahaas uu galo ardadan maanta nasabkoodii abtirkoodii xagga qur-aanka ayaa waxaa arki doontiin ayaga laga bilaabo ilaa allah subxaanahu wa tacaala in la gaarsiin doono taasna waa markaad ayaa ka ahaan doontiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markanna waxaad dhegaysan doontaan kelimaadka kooban oo culimmada kale ah sheekh maxamed balli iyo sidoo kale sheekh xayaakallah ay xafladdaasi ka jeediyeen
ikhwaani runtii waa wax lagu farxo ishuna ay ku qabowsato idan maadaama ay noqdeen dafcadii koowaad oo wilaayaadka ugu horreysay oo noocan oo kale ah sakhaawi iyo ardaydeeda macallimiinteeda waxaan marti uga nahay sidii salafku odhan jireen baan marti uga nahay salafku waxay isu dardaarmi jireen kullu axadin minkum calaa huqratin min huqaraati alislaam fahalla halla an yu'ta alislaamu min qablihi qof kastoo idinka idinka mid ah diinta furin buu u taagan yahay diinta islaamka ah furin buu ka taagan yahay war hooyaay hooyaay ma laga yaabaa diinta dhinacinna in looga soo dhaco camalkan maanta aan hoos hadhsanayno ee u sabab noqday inaydun maanta idinka oo degan oo xasiloon oon wax rucbi iyo argagax midna idinku jirin aada intaasoo sano qaadataan kitaabka ilaahay iyo qiraa'aadkiisa aada qaadataan waxaa suurtogeliya jihaadka ayuu ahaa jihaadkuna wuxuu ahaa afraad isu timid oo ilaahay dartii isu kaashatay danahoodii khaaskaa iyo shahawaadkoodiina ka tanaasushay ayuu ahaa waxaan marka rajaynaynaa inaad qaadataan booskii idinkana ilaahay subxaana wa tacaala idin siiyey oo khayriyada inaynan ka soo hoos dhicin rasuulku waa kuu lahaa sala allahu caleyh wasalam waxaa idinku sharaf badan oo idinku khayr badan qofka khayr qur-aanka barta ummaddana sii bara maanta haddaynu wada shahiidno idinkaa xagga luxud ka hor xagga qiblada naga xigaya oo naga horreynaya taasina waxay idin tusinaysaa khayriyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin siiyey ayay idin tusinaysaa waxaan leenahay dhallinyarada maanta takharujiisa iyo macalimiintoodaba ha ku qancina darajadu ilaahay idin siiyey wax ka hooseeya subxaanahu wa tacaala ilahay waxaad ogsoontihiin inuu ahlu cilmiga ku tilmaamay darajo aada u qaaliya shahid allahu أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إلهي بس سبحانه وتعالى توحيد كيسة أيود المرخاتك شذي سبحانه وتعالى درجة هكسر نقوننا إيه هراء أسي السعودة الباب كي علمك أيات تاقنتين هداد قراءات كي سكتين oo kitaabkii shaadibiyada aad korka qabto idinkana waxaa laydinka rabaa macallimiintii heerkaa idin soo gaadhsiisay khayra khalafin inaad u noqotaan ood booskoodii buuxisaan ha noqonina dad murtasiqa ah oo ku irtisaaqsada oo risqi ku raadsada qur-aankii ilaahay ee loo xambaariyey ee dhiigga shuhadada loogu xambaariyey dhiig shuhadaad wax ku barateen shuhada maalinba dhiiggooda ilaahay la kulmiyey si aad qur-aankiina idinkoo haadiya oo xasiloon aad u bartaan walaalihiina garabkooda ha ka bixina oo cidlada ha nagu cidlayna oo saaxada ha ku cidlayna wilaayaadkii oo dhan baa idin sugaya maanta saddex wilaayaad ka muuqataan wilaayada aan hadda joogno shabeelfla iyo waxaad ka muuqataan bay waxaa idin sugaya oo kaleeto sideed wilaayo oo kalea idin sugayso oo la doonay inaad sakhaawi ka wada aasaastaan waxaan leenahay waxaan idinka rabnaa caqiidatun wa qur'aanun jihaadun wa taxkiimu sharci illah tacliimun wa tarbiyatun wa taskiyatun wa taxliyatun wa tawqiirun waxtiraamun wa samcun wa taaca allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale walaalayaal kulankan isugu kaaya keenay ardada qalinjabinaysa macadka imaam sakhaawi calayhi raxmatullah ardada qur-aanka dhammaysana ilaahay ha barakeeyo wee tobanka qiro u sabray soo jeeday dadaalay ka lahay ka miro keenay waxay naga mudan yihiin inaan idhaahno jazaakum allaahu khayran ogow qur-aanku xujuu kugu yahay waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uga cabsada oo ogaada waxaa laydinku bixiyo waa laydinka rabaa midda labaad waqtigu waa gaabay walaalayaal haddaan maqli jirnay macallinkaasaa waxa weye qiraa'aadka xamar baa loo aadaa hal subax baa afartan iyo saddex soo qalanjabinaya waa fadli ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo xusid mudan walaalayaal inaan ogaano intaa halkaa fadhida waa boqol iyo wax la jira ragga ah boqol iyo wax la jira dumarana waa soo socdaan iyaguna waa qalinjabinaya gabdhaha muslimaadkaa siday macnaa diintu u kor yeeshay inay raggii iyo ayagiiba isku mar soo qalinjabiyeen isku marna ijaasada la siinayo meeshka ragga la sheego dumar baa la sheegaya alqaanitiina waalqaanitaat wasaadiqiina wasaadiqaat sida islaamku u kor yeelay la odhan mayo gadaal u baxa maxaa tahay waa kuwaa gabdhaha yagii halkaasay fadhiyaan gabdhaha waxaan leeyahay ka soo baxa booska aad laydin dhigay oo ilaahay idin dhigay laydin wanaajiyey aad sharaf ku mudan tihiin jihaadkiinna iyo jalbaabkiinna waxa wax ku barateen waa dhiig weeyaan waa rag madaxyadood wallaahi uma wallah ogaada inaad rag madaxyadood wax ku barateen arrinta ayadaa wilaayaadka inaad la fadhiisataan inaad wax bartaan inaad soo jeedaan macallimiinta inaad kaalmaysaan waa hagaag dhegaystayaal codka markan aad maqli doontaan waa sheekh maxamed abu cabdallah waaligii hore ee wilaayada jubbooyinka الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان مهنق يا الله سبحانه وتعالى نقول كل ميي قرك من قريه ساء إنان كقلنه munaasabadan qaaliga ee lagu karaameynayo qur-aanka ilaahay mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa maamulka machadka alimaam asakhaawi liliqraa'i waalijaazati bisanad macallimiin iyo maamul iyo arday dhammaan rag iyo dumar inta wax ka barataba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka abaalmariyo juhuudda aad ku bixisaan barashada kalaamka ilaahay iyo qiraa'adka mar labaad iyo mar saddexaad aan u tahnideynayaa ardayda soo qalin jibisay ee ka qalin jibisay machadka alimaam asakhaawi ee maanta ijaazada la siinayo run ahaantii waa farxad weyn maalintii ay bilaabeen ilaahay waxa uu noo qadaray inaan kala soo qayb galno xafladdii furitaanka maantayna waxaan taagannahay munaasabaddii iyo xafladdii khitaamka afar sano kadib waa maalin ilaahay subxaana wa tacaala uu na makaniyey uu noo soo saaray rag badan iyo gabdho badan oo quraa ah oo soo bartay qiraa'aadka casharada ah aan rajaynayno insha allahu tacaala in ay wax badan ka bedelaan wilaayaadka iyo waxa weeyaan cilmiga iyo ama culumta qur-aanka kariimka ay soo xambaareen in wax badan ay ka bedelaan wilaayaadka oo dhan wilaayo keliya ma aha wilaayaadka o dhan inay wax ka bedelaan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala maadaama machadka alimaam assakhaawi xaruntiisa iyo meeshii ugu horreysay ee laga furay ay ahayd wilaayada jubba ee hadda labada loo kala gooyey jubba sufla iyo jubba alwusda ay nasiib u heshay xaruntaas la furay macallimiintii ka soo baxay ardadii ka soo baxay iyo dad badan oo ka aflaxay maanta waxa ay macallimiinka yihiin furuucyo machadka uu yeeshay oo ku yaalla shabeellada hoose gaar ahaan kunyo barrow iyo mid kaleoo ku yaalla bulafulay iyo bay waa ilaahay mahadii haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala ardadan soo baxday gabdho iyo wiilalba furuuc kale in waxa weye machadka uu ku yeesho wilaayaadka kale iyo dhammaan deegaanada kala duwan ee baahida looga qabo culumta qur-aanka kariimka cilmiga qiraa'aadka waa min ashraf alculuum alsharciya liitisaalihi bikalaami illahi subxaana wa tacaala waxa weeyaan waa culumta ugu sharafta badan culumta sharciga markii la fiiriyo waa cilmiga ugu sharafta badan maxaa yeelay wuxuu xiriir la leeyahay kalaamka ilaahay sidoo kale cilmiga qiraa'aadka ama tacadud alqiraa'aat waa miisa khaasa bilqur'aani alkariim waxa weeyaan waa tilmaan u gooniya ama sifo u gooniya qur-aanka kariimka ah marka waxaan leeyahay dhammaan dadku ha ku wada dadaaleen barashada cilmigaas xarakada shabaabulmujaahidiin waxay juhdi iyo dadaal ay ku bixisay sidii loo horumarin lahaa qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa waxaa la furay madaaris badan waxaa la furay macaahid badan waxaa la sameeyey jamciyad la yidhaahdo jamciyat alqur'aan alkariim dowraad tiro badan oo xarakadu ay qabataa sanad walba waxaa lagu bartaa oo lagu ta'hiiliyaa macallimiinta waa waxyaabaha sababay in maanta ay qura' badan ay soo baxaan waa waxyaabaha sababay in wilaayaadku maanta ay ku tartamaan waxa weye qur-aanka kariimka marka alxamdu lilah rabbilcaalamiin ilaahay qiyaadadanada qur-aanka waafajiyey inay kor u qaadaan ilaahay subxaana wa tacala hanoo barakeeyo ilaahayna hanoo ilaaliyo inaan insha allahu tacaala juhdi badan aan ku bixinno nafteenna aan u horno kitaabka ilaahay iyo barashadiisa iyo difaaciisana waan idinkula dardaarmayaa اقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جرى waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay kanaalka wararka kataib ikhbaariya ayaa maanta baahiye muuqaallo kala duwan waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta labaataniyo sagaalaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha tabarucaadka madaarista degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe
alxamdulilaahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi ddiin wabacdi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahadleh ilaahay ayaa filuulaa walaakhira mahadleh intaa kadib waxaan meeshaan ka soo jeedinayaa oon isugu nimid kulankan inaan ku wareejinno guddiga walaayada jubbooyinka ee maareynta fatahaadaha een, alaab agab isugu jira dhar iyo waxyaalaha la goglado joodarayaal marakanicooyin dharka oo tiradiisu dhan tahay laba kun oo joog oo isugu jira dhar caruureed iyo dhar dad waaweyn rag iyo dumar xijaabada gabdhuhu xidhaan indhashareerada sidoo kale waxaa ku jira maacuun fara badan waxaa ku jira daahyo waxaa ku jira een, joodarayaal ama firaash qof- qofba wuxuu u yaqaano darmooyinka la goglado sasanyeeryaal oo lixdan xabo ah waxaa ku tabarucay qalabkaas oo dhan dumarka een, degmada jilib ee maraakista dacwada maraakistaasoo kale ah markaska sumaya markaska udraja markaska een, daarul quraan markaska nusayba bintu kacab almaasiniya markaska alxikma iyo markaska caaisha dhammaan maraakinta- maraakista aan soo sheegay oo dhan waxay iska xil saareen inay u gurmadaan oo ay caawiyaan ooy noloshooda wax ka mida ku bixiyaan iyo maaragta mumtalikaadkoodii agabkii guryahooda yaalay ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda ee deegaanadooda biyuhu ku qaadeenee ka soo barakacay Een, waana waajib cayniyo dadka muslimiinta ah mar walba oo dhib- dhibtanoo kale ay timaada ay isku leeyihiin Een, ilaahay subxaana wa tacaala ayaana amray runtii gabdhaha een, muslimaadka ah ee degmada jilib waxay bixiyeen una taagan yihiin mar walba inay sameeyaan wixii bulshada muslimiinta ahi iska caawinayso iyo wixii gurmada sidoo kale waxay diyaar leeyihiin in mar walba wixii looga baahda ay la yimaadaan waxay gabdhuhu soo ururiyeen oo kale raashinadii ay bishii soo qaateen inay soo qaybiyeen oo dadka loogu gurmaday magaalada gudaheeda ku soo barakacay ee biyuhu soo barakiciyeen ee guryahoodii iyo maaragta waxay ku noolaayeen iyo raashinkoodiiba biyuhu ka qaadeen intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عيشا وفرحا